run ahaantii mushkiladda laydhka iyo xadhkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay iminkana wasaaradda wasaaradda enerjiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawada wadnaa run ahaantii laakiin shirkadaha laydhka waxaan uga sheegayaa halkan waxa weeye waxaa dhacday xitaa muxuu ahaa dabkordhiyahoogii oo dhulka yaaloo daadku mararka qaar gelayo yaad arkaysaa xadhka badan oo caynkaasa iyaga digniinaanu siinay iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeenayay ee hayga iyo lowiga inta loo kala saaro loona geeyo loona samayn lahaa andarkahonin ay waxani maraan koley waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi lase intaa roobabka iyo xaaladaha iminka taaganba waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku san ay u isticmaalayaan ee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformarada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamartu aanu wadwadno midda labaad dadweynaha digniino horena waanu ka siinay dhaqan aad moodo inuu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar alaaliyo marka dhibaca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keediyo aanad gelanayn ayaa lagu soo darayaa daadkii taasina waxay keenaysaa saxaxumo shacbigana waxaan leeyahay ka daaya waxa weeye wixii dhaqana waxa bedeli karown qofka ay khusayso ee aqalka ah aqalka maamula hadday hooyada noqoto hadday aabbaha noqoto iyo hadday ubadka noqotoba wixii dhaqana maamulma bedeli kara waxaa bedeli kara dhaqanka iyo qoyskaa laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsanka dowlada hoos ahaan run ahaantii roobku waa raxmad laakiinse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan runtii meelo badan waanu samaynay laagahana waxa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sooda u samaysma laakiinse waa laaga gacan ku samaysa marka la dhista aqalada ee lagu soo durko systemku dee waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyomareenada soodii loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dawneejiye wanaagsan loogu samayn lahaa magaalada runtii dee dhaqaalo badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalaha cashuurteedahay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa labiyo toban doolar sanadkiiba sanadkiiba waa labiyo toban doolar weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa afar labaatan doolar waa bishii waa one dollar cashuurtaada baan isu geynaa oon wax ku samaynaa marka inaan iminka stadigii la dhammaystiro deedna dawnijiska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo ugu dambeyntii maayir anigoo ka faa'idaysanaya fursadda qaaliga aad na siisay waxaa jira balliyo aad qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimadda neefafka lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fogahayd hasaahat imika magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u sii fidayso ay sii durkayso roobabkiina waa lagu jiraa balliyadaasi qaarkood marka roobka ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa kuwaa iminka mashruuc baa jira uu nala samaynayo world banka iyo iyo iyo k f w waxaa loogu talagalay awl lagama faa'iidaysan jirin dhiiga iyo uska iminka waxaa loo samaynayaa warshadiyahoo balaan warshadiyahoo lagaga faa'iidaysto oo wixii biyaano gooni loo saaro wixii kalena laga dhigo filtaraasirkii beeraha insha allahu tacaala sanadkan bisha sideedaad marka laga bilaabo ilaa sanadka dambe bisha saddexaad inuu mashruucaasna naga dhammaystirmo ayaanu insha allah ku rajo weynahay waa howlaho loo dhameeyey ay nagala qayb qaadanayaanna k f w banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo world bank